degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ka mid tahay degmo dalxiiseedka hiirshabeelle waxaana beerta dalxiiska heshibili ee degmada balcad soo buuxdhaafiyey boqolaal shacab ah oo qaarkood ka yimid magaalada muqdisho caasimada dalka si ay ugu damaashaadaan maadaama lagu jiro munaasabada ciidulfidriga qaar ka mid ah dadka shacabka usoo dalxiis tegay degmada balcad ayaa ka baramay dareenkooda ku aadan munaasabada ciidulfidriga yusuf liid ah oo ku dhaga magac dheer mister siyaasi degmada balcadin si fudud kugu baada waa waxaa i sahlay amniga oo magaalada aad loo adkeeyey oo aad u wanaagsan maasha allah ah wadooda wadadii oo highway ah oo maasha allah ah alxamdulilah ciidan waxay tahay ciid fitri ciidda ugu oo oo bacdi ramadaan ahayd alxamdulilah ilaahay oo ku mahadsan oo nisigii amnigan magaalada muqdishoana ka imaaday joogu alxamdulilah reereyn wataqabal allahu minna wa minkum magacayga waa wadhawaha magacayga waa maryan cabdulaahi maxamed wallaahi maanta aad u faraxsanahay degmadeedii dalxiiska ee balcadaan joogaa maasha allah meeshaan waa meel dalxiis aada u faraxsanahay muslimiinta dhammaanna waxaa leeyahay kullugu caam antum bikhayr marka muslimiinta dhan waxaa leeyahay ciid wallaahi farxad weyn ay iga dhigan tahay in ay degmadeeda tahay degmo dalxiis ee oo aad u qurux badan oo leh wax soo saar marka aada ugu faraxsanahay maasha allah taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay ha naga aqbalo ciidda mubaarak waxaa leenahay dadka soomaali dhammaan waxaa leenahay ciid mubaarakaa leenahay alxamdulilah waxaa lagu ciiday sinabada lagu ciiday degmada balcad waxaa joognaa beerta ee dalxiiska ee shitilio aa joognaa alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ha noo siyaadiyo amniga ha haysan iyo horumarka iyo barwaaqada ha haysan ilaah ha noo siyaadiyo waxaa leenahay kullu caami wa antum bikhayr ilaahay ha naga aqbal cibaadaadka a soo suubin ramadaanka iyo ciidda mubaarak aan leenahay muslimiinta meel walba u joogaan waa u hambaliyahaynaa diinta aad bay u ammaanaysaa nabiga sal allahu aleh wasalam wuu ammaanay maalmaha ka mid ah isagoo gurigiisa gabdha ku ciidayaan ee gurbaanada garaacayaan ayaa waxa u soo galay cumar alkhadaab ayaa u soo galay markaasay kala cabsadeen markaasoo rasuulku wuxuu yidhi waa maanta ciiddooda waaye yaa cumaroo dadkaa kala fiijinin marka aad iyo aad bay u weyn tahay diinta islaamka dadka muslimiinta sidaa ognahay waxay leeyihin laba ciid ayay leeyihiin ciidulfidri iyo ciidul-adxaa marka insha allahu tacaala ciidda muslimiinta waxaa waaye diintayna aaday u ammaantay ilaahay subxaana wa tacaalaan qur'aankana wuu ku ammaanay marka diinta waxay ka joogtaa martaba fiicanay ka joogtaa dalxiiska ayaa qayb ka qaata isdhexgalka bulshada